shircilmiyeedka lamaad ee siyaasadda dhaqaalo bangiga dhexe iyo ku furumi magaalada muqdisho kaaseyto ayuha ku qayb galeen bangiyada dalka iyo daneeyaalka arrimaha horumarinta dhaqaalo soomaaliya gudoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed oo ku hadalay shircilmiyeedka lamaad ee siyaasadda dhaqaalo bangiga dhexe ka sheegay inti haddii iyo in jarna amni iyo sugnaan lan hero korno horumar dhaqaala
private sectorkii damcaan iyaguna waa ay joogaan annaga xaaladda aan ku jirno maanta soomaaliya waxaan ku jirnaa xaalad soo kabasho ma rabo inaan ku dheeraado laakiin waxaa hubaal ah dowladdu waktigan la joogo horumarka regulation iyo inay amniga sugto iyo inay policy paper soo saarto iyo sharciyadii loo baahnaa iyo adduunka wixii looga baahnaa inay ku xirto unbay qaadan kartaa dakhligeenna iyo dhaqaalaha maanta aan haynaa in aan dowladda soomaaliya iyadu ay dhaqaalo ku bixiso oo ay bajetkeeda uga allocate garayso mashaariic waaweyn oo developmental ah oo xoolaha life stock wax looga qabanayo oo beeraha wax looga qabanayo oo labadaba lafdhabar u ah iyo kalluunka adu wax soo saarka oo dhan ama wadooyinka iyo infrastructureka iyo airboodada iyo railways wax looga qabanayo ma samayn karto laakiin si sahlan baa jirta oo adduunyadu ay ku samaysato oo oo loogu loo samayn karo waxaa la yidhaahdaa waxaa public private partnerships dowladdii lacag ma hayso privatekiina lacag buu hayaa wuxuu ku maalgeliyu la-yahay dadkiina horumarkii bay u baahan yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdiqafaar xange oo uu siina ku hadalay shir cilmiyeedku yoweyba uu sheegay in soomaaliya ay yahatay isbedel wiinya ka tillaabsatay oo dhiniga dhaqaalaga
maanta runtii shirkan waxaynu u furannay oo aynu halkan isugu nimi waa shirweynihii labaad ku saabsan cilmibaarista dhaqaalaha bangiga dhexe soo qabanqaabiyo saa ogtihiin sanadkii hore ayaan bilownay insha allahu sanad walba bangiga dhexe wuxuu samayn doonaa shirkan oo kalea ama madaltan oo kalea oo ku soo bandhigo daraasadaha uu dhaqaalaha ka sameeyey oo markaa u noqda gundhig doodaheenna la xidhiidha dhaqaalaha dalka iyo munaaqishada taas oo ay qeyb ka noqon doonaan cid kasta oo dhaqaalaha tale laga weydiiyo oo ay ugu horeeyaan akademiyooyinka cilmi baadhista jaamacadaha hay-adaha dowladda policy makerska ama dadka ay ka go-aan talooyinku mas-uuliyiinta ka ah hay-adaha dowladda ee kala duwan ganacsatada iyo cid kasta oo door ku leh doodaha dhaqaale iyo siyaasiyan sidii dhaqaalaha dalkeenna jihada saxa ah loogu hagi lahaa